bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibuhu watarضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo tobnaad ee suuratu yuunus waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo afartanaad allah waxau ihi subxaanah waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqa'a na'ti biqur'aanin gayri hada aw badilhu qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii in attabicu ila maa yuuxaa ilay inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay ana alqur'aana alkariima waxyu min allahi caza wajal laa yajuusu lilrasuuli tabdiilu shayin minhu wa mowqifu lmushrikiina min alqur'an waaraddu calayhim waxaa aayaadkan allah ku tilmaamay qur'aanka sharafta badan inuu yahay waxyi munazal ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa uu ka soo dejiyey iyo in rasuulka sala allahu calayhi wasalam aanay suurtagal u ahayn inuu shay ka mida ka bedelo oo wuxuu doono isagu uu ku bedelo waxaa kaloo la tilmaamay gaaladu mowqifkii ay ka taagnaayeen iyo siday u inkirsanaayeen waana lagu radiyey arrintaas oo waa lagu celiyey waana lagu inkiray gaalada waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqa'a na'ti biqur'aanin gayri hada aw badilhu aayaadkaas ayaa macnahaas iyo mowduuca aynu tilmaannay ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga warramay waxaa kaloo ku sugan aayaadkan aynu dhiganayno caawa tabiicatu alinsaan fi saraa'i waadarraa dabeecada xun ee insaanka lagu yaqaano waa insaanka leexsan ee qaldan ee xaqa beeniyey ee insaanka saxan ee mu'minka ma aha laakiin sida dadku u badan yihiin dabeecad xumada ay ku dhaqmaan oo ah inay xilligay dhibaata ku dhacdana dhulka isla dhacayaan oy baryo badan la imanayaan mar alla marka dhibka laga dulqaadana kuwiiba inaanay ahaynee halkoodii ka miisayaan dabeecad xumadaasaa insaanka lagu tilmaamay oo allihii abuuray ee xogogaalka u ahaa arrinka insaanka ayaa inoo sheegay arrinkaa allah waxauu yidhi waidaa adaqna annaasa raxmata min bacdi daraa'a massathum idaa lahum makrun fii aayaatina qul illaahu asracu makraa ina rusulanaa yaktubuuna maa tamkuruun huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasif ilى qowlihi tacaala falama anjaahum idaa hum yabguuna fi lardi bigayri اlxaq mar alla markii dhibkay ka baqanayeen laga badbaadiyey waaba iyagoo xadgudubkii iyo dulmiga halkoodii ka wada oo ka miisaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan darbu lmathal lihadihi alxayaati addunya tusaale lagu tilmaamay noloshan adduunyada waxaa lagu masalay roob cirka ka soo da-ay oo dhulkii abaaroobay ee omaska ahaa ee angegay markuu helay nabaadkii uu ka soo baxay dad iyo duunyaba wixii la cunayey ee lagu noolaanayey dabeed dhulkii qurux iyo waxa weeyaan wax lagu indhadoogsado markay isdhex galeen ee arladii ay qurxoonaatay amar ilaahay intuu u yimid laga yeelay zaracii iyo beerihii iyo wax alla wixii soo baxay dad iyo duunya waxay cunaanba kalmaxsuud sidii wax la gooyey oon waxba ka baaqi noqon oo baaba'ay adduunyada maselkeedu waa kaah waxay qurux badnaataba waxay kaa farxiso ama kaa qoslisaba nihaayadeedu waa ila zawaal waa inay zuushoy baaba'do ee baaqi noqon mayso waana mithaalka dhulkaa cagaaran ee isagoo yacni lagu indhadoogsanayo oo cagaarkiiyo dooggii isqabsaday wax yar kadibna baaba'aya ee dabayluhu ay angajinayaan adduunyada mahalkeedu iyo muuqaalkeedu waa kaa innamaa mathalu alxayaati addunya kamaa in anzalnaahu min alsamaa faاkhtalata bihi nabaatu alardi mima yaakulu annaasu walancaam xtى إda أkhdt الأrض زkرفha وزynت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون وحكلوا ايات كان كسغان جزاء المحسنين وعقاب المسيئين جزاها iyo abaalmarinta wanaagsan ee dadka wanaagga falay iyo cuquubada iyo cadaabka ay helayaan kuwa xumaha sameeyey ee daalimiinta ah liladiina axsanuu lxusnaa wasiyaada walaa yarhaqu wujuuhahum qatarun walaa dillah ulaa'ika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun waaladiina kasabuu sayi'aati jazaa'u sayi'atin bimihliha watarhaquhum dillah ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وحكى لو كسغن آيات كان إقامة الحجة على المشركين لإثبات التوحيد وإبطال الشرك حجة أيا لقو أوغي كوي مشركين تأها ee ilaahay tabaaraka wa tacaalaa cid kale la caabudayey een cibaadada alla u badhax tirin xujadaa ilaahay ku oogay iyada oo xujada loogu oogay waxay qirsanaayeen oo rubuubiyada ah ayaa loogu soo halqabsadoo loogu deliishaday xaqnimada uluuhiyada iyo cibaadadana inuu ilaahay keligii xaq u leeyahay oo kol hadday rubuubiyada u qireen oo afcaasha ilaahay aanay ku haysan oo ay ka garaabayaan ilaahay inuu yahay ka abuuray ee arsaaqaya ee amraya ee u talinaya ee maamulaya taa waxaa ka laasimaya ilaaha idin abuuree idiin talinaya cibaadadiinnana isagaa xaq u leh ee cid kale ha ka siinina qul man yarsuqukum min alsamaa'i waalardi am man yamliku alsamca waalabsaar waman yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxay ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون الى قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى توفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وحكى له رب سبحانه وتعالى آيات كان أكت المامي تحدي القرآن للمشركين بأن يأتوا بمثله نمانك مشركين تي عربات يكو أن دعون يي النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كان إنو سميستو هذا الألا أنو أهين أيا وحل لقو عريي ولقو يدي haddii hadalkiinnu run yahay oo qur-aankani kalaam alle ka yimid anu ahaynee maxamed samaystay taasi hadday runtiin tahay idinkoo maxamed ka fara badan oo fusaxadii iyo bulaqadii carbeed ah oo kulligiin iswada kaalmaysanaya bal car waxaad la timaadaan uun hal suurad oo la mida qur-aanka haddaad la iman weydaan taasi waxay bayaaminaysaa beentiinna iyo waxaad ku hadlaysaan wax daliila inaanu ku qotamin أم يقولون افتراه قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله أحول سبحانه وإذا تتلى مركا لقد الأخرية عليهم كركود آياتنا آيات كيغا مركا لقد الأخرية بينات حال أيهم كوعد عد قال وحي أن الذين كوا لا يرجون أن رجينين أما أن كعب سنين بمعنى الخوف أو الطمع liqaa'anaa la kulankayaga kuwaan rajaynayn ama aan kaba baqanayni waxay odhanayaan iiti la kaalay muxamedow biqur'aanin qur'aan la kaalay qur'aanka oo hayri haadaa kani aan ahayn kan aad la timid dooni maynee qur'aan kale oo aan kanba ahayn keen bay ku odhanayaan oo la kaalay aw baddilhu ama qur'aankani naga beddel oo macnaha waxaannu ku qoonsannaynu ku diidannahay ka beddel waxaannu ogol lahayna u daah qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow maa yakuunu iima ahaanayo lii aniga oo iima cunanto suurtagalna iima aha ey maa yenbaqii walaa yasixu lii wax ii habboon oo suurtagal ii ama aha an ubaddilahu inaan qur'aankani beddelo min tilqaa'i nafsii naftayda xaggeedu inaan ka beddelo oo anigu intaan beddelo wax kale aan keeno wax ii suurtagal ah oo ansaxayo ii bannaan ma aha in attabicu ay maa attabicu raaci maayo ilaa maa kii mooyaane yuuxaa la ii waxyoonayo ilaya aniga la ii waxyoonayo waayo innii aniga maxaanan qur'aanka waxba uga beddeli karayn oon waxyiga uun u raacayaa waa cilladiiyo sababtiie waayo innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu haddii aan caasiyo rabbii rabbigay haddaan caasiyo oo qur'aanka waxaanu isagu oggolayn aan ku soo dara ama ka beddelo oo aan sidaa u caasiyo rabbigay waxaan ka baqayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkii ayaan ka baqayaa maalinkaasoo cadiimin weyn waxaa maalinkana cadiim loogu tilmaamay iyadoo cadamada iyo tilmaanta cadaabku uu leeyahay waa liishtimaalihi calayh waayo yoomka ayaa cadaabka keensanayo oo cadaabka weyni maalinka dhexdiisa kol hadduu dhacayo yoomkaa cadiim lagu tilmaamay waayo wax weyn baa dhexdiisa dhacaya qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow low shaaa allaahu maa talawtuh halkan iiti biqur'aanin gayri haada aw badilhu jamalku wuxuu odhanayaa aw badilhu ay badil maa fiihi mima nakrahu ka sabbi aalihatina wa dikri lbacthi walaysa talabuhum tabdiila jamiici wuxuu jamalku futuuxaadka ku odhanayaa aw badilhu muraadkoodu waxa weeyi waxaad naga beddeshaa qur'aanka waxa ku jireennu dhibsanayno sida cayda asnaamta iyo aalihadayada iyo bachiga iyo xisaabta uu ka warramayo waxyaabaha ka saar laakiin muraadkoodu maaha qur-aankii oo dhan beddel marka iiti biqur'aanin gayri haada waa qur-aanka gebigiisaba ka tagoo ku kala keen aw badilhuna waa intaanu ku qoonsannay ama ku diidnay ka dooriyo ka beddel yacni labadaa mid ahaanuun samee rasuulku markaa dee kama jawaabin tii ahayd qur-aanka intaad gebigiisaba tuurto mid kale oo cusub keen laakiin waxa uu ka jawaabay tii beddelidda waxay culimmadu yidhahdeen markaa jawaabuhu can ilashal jawaabun can ilascab min baabi alawlaa waalaxraa labada waxa culus qur-aanka gebigiisaba inta laga tago mid cusubda in la keeno waxaana labada fudud labaduba waa baatilo waa gaalime laakiin marka la isbarbar dhigo qur-aanka iska daayo laakiin meel meeshaanu ku diidannahay uun ka saar taasaa sahlan ta uu ka jawaabee uu yidhi qul maa yakuunu lii an ubadilahuna waa tii sahlanayd oo aynu wax ka bedelo culimmadu waxay yidhaahdeen marka tii fududayd inuu ka jawaabuu yidhi ma karayo waxay jawaab u tahay ta ka weynna waabay kaga sii habboon tahay oo in yar inaan wax ka beddelo haddaanan su-aanay suurtagal ii ahayn gebigiisaba intaan tuuro mid kale inaan keenana hadalkeeda baddaa macnuhu waa sidaas qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow low shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa ma doonina yacni inaanan qur-aanba idinku akhrin ee cadama tilaawati calaykum alqur'aan inaanan qur'aanba idinku akhrin oonan idinba barin hadduu sidaa alla dooni lahaa ma doonine qul low shaaa allaahu haddii alla uu dooni lahaa ma doonine inaanan qur-aanba idinku akhriyin oonan idin barin maa talawtuhu qur'aanka idinkuma akhriyeen calaykum korkiinna walaa adraakum idinmana ogeysiiyeen oo idinma bareen bihi qur'aanka marka labada faacilba talawtu iyo adraa waxaynuu celinay markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadalkiisa laga xikaayoonayo oo muraadkuu yahay hadduu alla dooni lahaa ma doonine qur-aanna idinkuma akhriyeen idinmana bareen qur-aan wuxuu yahayba laakiin dee ilaahay sidaa ma doonin cadamu tilaawe wuxuu doonay inaan idinku akhriyo oon idin baro ilan waabuu iisoo kiin diray oo qur-aankaa la iisoo dhiibaye jamalku waxa uu tilmaamayaa weji kale oo ah adraada in faacil looga dhigo damiir mustatira oo allah u noqonaya oo labada la kala duwo tilaawada iyo adraada oo tanna tilaawadu waa xagga nebiga adraadana xagga alleh oo bimacna aliclaam marka macnuhu waxa uu noqonayaa qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow low shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa maa talawtuhu idinkuma akhriyeen qur'aanka calaykum korkiinna walaa adraakum idinmana ogeysiiyeenoo idinma bareen ay huwa rabbi bihi qur'aanka ay calaa lisaani yacni carabkayga qur'aanka alla idinkuma bareen oo dee la iima soo kiin direen ilaan aniga carabkaygii baa qur'aanka la idinku baray oo anaa la imide waxa uu yidhi faqad labistu allailahe dhab ahaan baan ugu nagaadoon u joogay fiikum dhexdiinna cumuran cimri badan jalaaleynku waxa uu odhanayaa ay siniinan arbaciina sannado afartan ah ayaan dhexdiinna joogay faqad labistu waxaan ku nagaaday fiikum dhexdiinna cumuran cumri iyo sannado badan oo afartan gaadhayaan dhexdiinna joogay min qablihi ay min qabli lqur'aani qur'aankani laygu soo dejiyey hortii cimri dheer baan dhexdiinna ku qaato afartan sannadood baan idin dhex joogay wax aan la imid oon idin idhin waxanaa laygu soo dejiyeyna hore uma jirin ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo caqli iyo garaad lahayn muraadku waxa weeye haddaan anigu wax la imanayo oon anigu hadal samaysanayo afartan sannadood baan idin dhex joogee maan la imaado miyaydaan caqli lahayn waxaa afartan sannadood kadib igu soo darriyey sow waxyi samaawi oo xagga alle igaga soo degay ma aha arrintaa inaad garataan soo ma aha waayo dee nebiga sala allahu calayhi wasalam afartankaas sannadood ee dhexdooda uu joogay waxay u yaqaaneen assaadiqu alamiin runbadanihii aaminka ahaa wax alle waxay garan waayeen ama isku qabtaan isagay iskula tegi jireen siday ugu kalsoon yihiin sidaa waxa weeyaan dee nebigii ay u aaminsanaayeen intaan loo waxyoon horteed ayaa mar alla markuu yidhi waa la ii waxyoodoo rasuul rabbi soo diray baan ahay ay yidhaahdeen waa sixiroole iyo beenaale ilaahay waa ka ku tilmaamay ee yidhi fii suurati alancaam fainahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun kuma beeninayaa nebi moxamedow macnaha ay laa yansibuunaka ila alkadibi adiga been kuuma aanaynayaan oo kuuma nisbaynayaan inaad beenaalato way yaqaanaan inaad saadiqul amiin tahay ha yeeshee waxay beeninayaan waa aayaadka alleh marka waxay diidan yihiin ay la dagaalamayaan waa diintaad la timid ee adiga dadnimadaada iyo shakhsiyadaada moxamed ahaan ma aha waana sidaa gaalada iyo wixii raacaaba marka dadka yacnii ambiyada dhaxlay la weerarayo weerarku iyaga ashkhaastooda ma aha ee waa sharciga ay dadka soo gaadhsiinayaan allah waxau idhi faman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh miman ruux iftaraa ku abuurtay cala allaahi ilaahay korkiisa kadibaa been aw kadaba ama beeniye biaayaati ilaahay aayaadkiisa innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku wuxuu yahay laa yuflixu ma liibaanaan almujrimuuna dembiilayaashu ma liibaanaan oo guul ma gaadhaan wayacbuduuna waxay caabudayaan mushrikiintu min duuni illaahi alla sokodii maa shay bay caabudayaan laa yaduruhum aan dhibaataynayn hadday cibaadadiisaba iska daayaan oo walaa yanfacuhum aan waxna u tarayn hadday caabudaan wayaquuluuna waxayna odhanayaan haa-ulaa'i kuwaasi shufacaa'una waa ergeeyayaashayada noo ergeynaya cinda allaahi ilaahay agtiisa kuwa nooga ergeynaya waa kuwaas ayay odhanayaan asnaamtii iyagoo tilmaamaya qul waxaad tidhaha nebi moxamedow atunabbi'uuna ma waxaad uga warramaysaan allaaha alle bimaa ma shay baad uga warramaysaan kaasoo laa yaclamu alla aanu ka ogayn fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo walaa fil ardi dhulalka dhexdooda toona subxaanahu nasahnidiisa ayaa alla uu nasahan yahay oo wa tacaalaa waa ka korreeyey rabbi camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan ay u nisbaynayaan ilaahay tabaaraka wa tacaalaa waa ka hufan yahay waanu ka sarreeyaa waxaa lagu leeyahay mushrikiinta caqlixumadooda ma ilaahay waxaanu cir iyo dhultoona ku ogayn baad ku sheegaysaan inay ilaahay wax la wadaagaan sow haddii ilaahay cidi shuraako la tahay alle ma ogaadeen oo ma sheegeen ilaan rabbi waxba kama qarsoona oo wax walba waa u qeexan yihiine cabdiraxmaan naasir sicdi tafsiirkiisa qayimkaa wuxuu ku odhanayaa ay illaahu tacaala huwa alcaalimu aladii axaata cilman bijamiici maa fi samaawaati waalard allah korreeye waa ka ogaal iyo cilmi ku koobay wax alla waxa cirarkiiyo dhulalka dhexdooda ku sugan waqad akhbarakum biannahu laysa lahu shariikun walaa ilaahun macah waxaana allaha wax walba og idinka warramay wax cibaado iyo uluuhiye iyo rubuubiye la wadaagaa inaanay u sugnayn rabbi oo keligii uu yahay afa antum yaa macshara almushrikiina tascumuuna annahu yuujadu lahu fiiha shurakaa haddaba mushrikiintiiyay ma idinkaa ku andacoonaya oo sheeganaya in ilaahay ay ugu sugan yihiin kuwo wax la wadaagaa cirarkiiyo dhulalka afa tukhbiruunahu biamrin khafiya calayhi wa calimtumuuh oo ma waxaad alla uga warramaysaan wax ka qarsoonaaday oo idinku aa ogaateen a antum aclamu am illaah ma idinkaa u ogaaliya cilmi badan mise allaah fahal yuujadu qowlun abtalu min hada alqowli almutadamin ana haa'ulaa'i addullaal aljuhaal assufahaa aclamu min rabbi alcaalamiin wuxuu sheekhuu yidhi miyaa la helayaa oo ay suuragal tahayba in la helo ama uu jiro hadal ka baadil iyo been badan hadalka kuwaa hallaabay ee waxmagaratada ah ee juhaasha ee maangaabka ay ku hadleen ee keensanaya in waxa weeyaan iyagu ay uga aqoon badan yihiin cirarkiiyo dhulalka waxa ku sugan rabbulcaalamiinkii abuuray cir iyo dhul iyo inta udhaxaysaba falyaktafi alcaaqilu bimujaradi tasawuri hada alqowl fainahu yakhruju bifasaadihi wa butlaani wuxuu sheekhu hadalka ku soo gebagabeeyey oo kusoo gunaanaday ninka inuun caqli iyo garaad lihi ha ku kaaftoomo inuu hadalkaa tasawuro oo uu arko ama uu maqlo ama uu ogaado ha ku kaaftoomo baadilnimadiisu inay u caddaato bayaan u noqoto iyo foolxumadiisu macnaha hadalkaas been iyo baadilnimo iyo foolxumo waxa ugu filan mujarad inaad maqasho ama aragto ayaa kuugu filan waayo dee ilaahay wax walba ogaa inay iyagu yidhaahdaan annakaa uga warramayna waxaan u ogayn oo shuraaka la-ah waa maangaabnimo iyo jaahilnimo iyo gaalnimo halkii ugu dambaysay ka gaadheen macnuhuna waxa uu yahay waa istifhaam inkaariyaho atunabbi'uuna allaaha oo ilaahay ma waxaad uga warramaysaan waxaan u ogeyn maya uga warrami maysaane waxaydaan aqoonu lahayn ood juhaalka tihiin ayaa isku qaadaysaan wax jirana maaha waxaad ku andacoonaysaan allah waxau ihi subxaanah wamaa kaana annaasu dadku mabay ahaan jirin markii hore ilaa ummatan ummad mooyaane ummadda oo waaxidatan keliya ay cala altawxiidi waalislaam ummad keliyahoo ku midaysan towxiid iyo islaamnimo mooye dadku markii hore wax kalaba may ahayn fakhtalafuu dabeed markii dambey iskhilaafeen maa bayna muwaxidin wa mushrik nin towxiidkiisii ku toosnaada iyo nin ka baydhoo gaalooba markii dambea laysugu khilaafay walowlaa kelimatun kelmadi haddii aanay jiri lahayn kelimada oo sabaqad hormartay oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka hormartay kelimo hore oo hore alla u xukumay haddaanay jiri lahayn oo ah ta'khiiru aljazaa'i ilaa yowmi alqiyaama in abaalmarinta addoonnimada iyadoo waafi oo dhammaystiran loo dibdhigo maalinta qiyaame kelmaddaa hore rabbi hore u xukumay haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye laqudiya waa la kala xukumi lahaa baynahum dhexdooda fii maakii baa lagu kala xukumi lahaa fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafayaan oo gaalada markaaba cadaab baa lagu soo dejin lahaa oo waa la halaagi lahaa mu'miniintana waa loo nusrayn lahaa waxaa si halaag deg dega loogu soo dejin waayey ilaah baa hore u xukumay muddo damboo la cayimay oo qiyaamada iyo aakhiro ah halkaa in lagu kala baxo oo abaalka dhammayska tirani ka dhaco waa arrin ilaahay hore u xukumay aayaddan waxay tilmaamaysaa hadalkii ibnu cabbaas iyo kayrkiiba laga wariyey ee ahaa kaana bayna aadama wa nuuxin cashratu quruunin kulluhum cala alislaam waxaa u dhexeeyey nebi aadam aabbaheen aadam oynu ka soo tafiirannay iyo cahdigii ama wakhtigii nebi nuux calayhi salaam waxaa u dhexeeyey toban qarni waa kun sannadood oo kulluhum cala alislaam kulligood islaamnimadiiyo towxiidka ku toosnaa markaa kaana annaasu ummatan waaxida fabacasa allaahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin dadku ummad keliya oo towxiidka ku toosan bay ahaayeen dabeed markay iskhilaafeen baa dee rususha la soo diray nebigii ugu horreeye lasoo dirayna nebi nuux buu ahaa qowmkiisa ayaana ahaa dadkii ugu horreeyey ee shirki iyo gaalnimo ku dhacay wayaquuluuna waxay odhanayaan kufaarta iyo gaalada ree maka lowlaa unsila ay hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi moxamed korkiisa aayatun mucjizo oo min rabbi rabbigii xaggiisa mucjizo maxaa loogaga soo dejin waayey astaan iyo calaamad u ah rasuulnimadiisu inay run tahay faqul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow innama alghaybu waxa maqani lilaahi alla ayuunbuu u sugnaaday waxa qaybkana ka mid a dee mucjizaadka iyo aayaadka alla uu soo dejinayaa waa wax qayb oo maqan waxa maqanna alluunbaa ogoo awooda ee agtayda aniga ma yaallo mana andacoono arrinkaa ma sheegan faqul waxaa tidhaha nebi maxamedow innama alghaybu waxa maqani wuxuu ahaaday uun lilaah ilaahay mid u sugan oo aayadaha doondoonaysaan iyo mucjizaadkaad rabtaanna waa waxyaabaha ilaahay agtiisa ku maqan ee alla uu awooday hadduu doono uu soo dejinayo hadduu doonana uu daynaya aan u soo dejinayn ee fantadiruu suga ay caaqibata amrikum haddaad rumayn weydaan oo gaalnimadaa ku sii jirtaan cidhibxumada iyo cadaabka idiin dambeeya suga iyo waxa idinku dhaca waa goodiyo hanjabaad innii aniguna macakum idinka la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugaya waxa idinku dhacaya ayaan ahay gaalada caaday u ahayd aayaatul-iqtiraax inay ambiyada u soo iqtiraaxaan oo yidhaahdaan aayaddaa keen oo aayaddaa keen oo sidii nebi saalix iyo nebi muuse inay yidhaahdaan noo keena mucjizaad khaariqulcaade ah oo dadku waxa machuud ka yaqaanaan ka baxsan oo ka awood badan noo keen inay yidhaahdaan caadadii gaaladay ahayd ha yeeshee marka aayaadka loo keeno may qaadan jirin oo may rumayn jirine intay beeniyaan unbaa cadaab deg dega waxa weeyaan lagu soo duldejin jiray marka iyagana kuwan ree maka waxa dib loogaga dhigoo loogu soo dejin waayey iyagay dan u ahayd waayo haddii la soo dejiyo aayadday doonayaan oy rumayn waayaan dee sidii reer samuud qowmu saalix iyo kuwii ka horreeyey ayaa markaaba cadaab lagu dabargooyoon midhka hadhin lagu soo dejin lahaa laakiin laguma soo dejin siday doonayeen ilaahay aayaad kalena waa ku tilmaamay aayaadkay doonayaan iyo mucjizaadka inaanay uga dan lahayn inay qaataan laakiin cariigsi iyo canaad iyo madaxadayguna u geynayo wax kasta si haddii loo keenay inaanay rumaynayn walow annana nazalna ilayhim almalaa'ikata wakalamahum almowta waxasharna calayhim kula shayin qubulaa ma kaanuu liyu'minuu ilaa an yashaaa allah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau yidhi haddaannu malaa'igtay doonayaan ku soo dejin lahayn oo dadkii dhintay intaannu u soo noolayno iyagoo arkaya ay la hadli lahaayeen oo wax walba aannu u soo xaadirin lahayn oo hortooda aannu ku soo shirin lahayn wax alla waxay doonayaan maa kaanuu liyu'minuu mabay ahaadeen marnaba kuwa rumeeya halkoodunbay ka miisi lahaayeen dee cadaab deg degiina waa ku soo degi lahaa waxaana xaqiiqo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu soo dejiyey mucjiso rasuul la siiyo tii ugu weynayd ee weliba khaalidka ahayd ilaa yowmi alqiyaama waaraysa ilaa qiyaamaheen go-ay waa mucjisatu lqur'aan waayo mucjisaadkii ambiyadii hore sidii naaqatu saalix iyo casaa muusa oo kale ambiyada kamay dambayn jireen markay ambiyadu dhintaan dee waa la dhiman jireen mucjisaadkaas kamay hadhi jirin laakiin mucjisada qur'aanka ah ee lagu cariyey la yidhi carbal isagoo kala keenee ay kari waayeen ee kalaamu rabbialcaalamiin oo mucjiso ah waa mucjiso iyadu waaraysa ilaa qiyaamaha oo ilaa maalinkaa maantaynu joogno hal aayad waxna laguma dari karo waxna laguma kordhin karo waataa qur-aanka markaynu akhriyanno sibyaanteenna carruurteenna ugu yaryar ayaa laxniga kaa qabanayso ka odhanaysa waad jebisay aayaddu sidaa ma aha ilaahay baa xafidayoo dee fii suduuri lmu'miniin ku xafiday bal huwa aayaatun bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilm innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun wayaquuluuna waxay odhanayaan lowlaa unzila ay hallaa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi korkiisa aayatun mucjizo oo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay faqul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow innama alghaybu waxa maqani wuxuu ahaaday uun lilaah ilaahay mid u sugan axad kale ma oga awoodna uma leh ee fantadiruu suga cadaabka hadda ay rumayn weydaan innii aniguna macakum la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay allah waxau yidhi waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiinna annaasa dadkii oo gaaladii reemaka ay ka mid yihiin tusaale ahaan insaanka xun oo dhanna sifadaa uu leeyahi oo caamay tahay waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiinna annaasa dadkii raxmatan naxariis oo roob iyo barwaaqo iyo ladnaan iyo wanaag aanu adduunyada ku siinno min bacdi daraa'a dhibaato dabadeed dhibaatadaasoo masadhum taabatay abaar heshay cudur helay culays helay dabadii inaannu ka qaadno oo aannu wanaag siinno haddaannu wanaaggaa siinno idaa lahum waaba iyagoo markiiba uu u sugnaaday makrun shirqool iyo dhagar shirqoolkiiyo dhagartaasoo fii aayaatinaa ay fii ibtaali aayaatinaa wa takdiibiha aayaadkayaga burintooda iyo beenintooda ay dhakrayaan oo ay shirqoolayaan qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow allaahu alle ayaa asracu idinka deg deg badan makaraa xagga shirqoolkiiyo dhagarta oo dhagartaad aayaadkiiyo diinta u dhigaysaan tuka daran baa rabbi idiin dhigayaa wayamkuruuna wayamkuru llaahu wallaahu khayruulmaakiriin waayo inna rusulanaa malaa'igtayada aannu idiin soo diray waa malaa'igta xafadada ah ee addoommada ilaalisee loo igmadaye malaa'igtayada aannu idiin soo diray yaktubuuna waa qorayaan maa tamkuruuna ay makrakum shirqoolkiinna iyo dhagartiinna waa qorayaan oo waxa weeyaan malaa'igtaas ayaa makrigiinna qoraysa maadu waa masdariyo saasaynu ficilka masder uga keennay macnuhu markaa waxa uu yahay dee meel aydaan ogeyn iyo si aydaan dareemayn ayaa ilaahay idiin qabanayaa idiinna ciqaabayaa oo makriga alleh min xaysu laa tashcuruun meel aydaan dareensanayn waa inuu idinka qabto waa in laydiin seeto dheereeyo laydin sasabo oo marka ay silowdaan hal mar idinkoon awood lahayn waxna aan iska celin karin waxa weeyaan ilaahay idin qabto oo dibna aydaan u badbaadin allah waxau ihi huwa rabbi aladii waa allaha yusayirukum idinku socodsiinaya fi lberi bannaanka dhexdiisa iyo walbaxri badda dhexdeedaba bad iyo bannaanba ka idin socodsiinaya ee idin marinaya waa rabbi oo haddaad bannaanka lugihiinna ku socotaan iyo haddaad gaadi gaadiid saaran tihiinba iyo haddaad badaha iyo doonyaha ku socotaanba intaba ka idin sakhira idin leyliye idin socodsiinaya waa rabbi haddii kale tallaabo maydaan qaadeen huwa rabbi aladii waa allaha yusayirukum idin socodsiinaya oo fi lberi bannaanka dhexdiisa waa ka alla idinku socodsiinaya iyo walbaxri badda dhexdeedaba xataa idaa kuntum markaad ahaateen filfulki doonyaha dhexdoodii markaa ahaateen oo wajarayna ay socdeen doonyihii bihim dadkii ay la socdeen waa iltifaatun min alkhitaabi ila alghayba huwa rabbi aladii waa allaha yusayirukum idinku socodsiinaya fi lberi bannaanka dhexdiisa iyo walbaxri badda dhexdeedaba xataa idaa kuntum markaad ahaataan filfulki doonyaha dhexdooda oo wajarayna ay socdaan doonyuhu waxaa la yidhaha waa iltifaatun min alkhitaabi ila alghayba sidii khitaab yacni hadal toosa oo mu'miniinta ku wajahan loo waday ayaa hayba loo wareegay oo wajarayna ay hiya doonyuhu marka waa litashwiiq oo qofku si uu usoo jeedsado inaanu hal asluubun khitaab keliya ama khiyaab keliya ku socon marka xataa idaa kuntum markaad ahaateen filfulki doonyaha dhexdoodii markaad ahaateen ee doonyaha aada fuusheen aada ku socotaynaysaan oo wajarayna ay socdeen hiya doonyihiina bihim dadkii rakaabka ahaa ay la socdeen biriixin dabaylna ay kula socdeen dabayshaasoo tayibatin wanaagsan macnaha dabayl dabacsan oo hayina oon dhib lahayn oo doonyaha dabada ka wadooda ay ku socdaan oo maqsadkiiyo meeshay u socdaan u kaxaynaya doonyaha oo wajarayna doonyihii ay socdaan bihim dadkii ay la socdaan oo biriixin dabaylna ay kula socdaan dabayshaasoo tayibatin wanaagsan oo dabacsan oon dhib lahayn oo wa farixu ay ku farxeen dadkuna bihaa yacni doonyaha sida dabacsan ula u socda ama dabaylaha dabacsan ee doonyaha wada ay dadkiina ku farxeen ayaa jaa-athaa ay u timid doonyihii riixun dabayl dabaysha oo caasifun xoog u dhabanaysa oo u dhacaysa dabayl adag oo xoog u dhabanaysa waa shadiidat lhubuub tii hore aan ahayn oo waja-ahum uu u yimid dadkiina almawju hirkii biyaha ee dabaylaha daran ay kiciyeen uu u yimid oo min kulli makaanin meel walba uu uga yimid oo wadannuu ay yaqiinsadeen ama maleeyeen dadkii annahum iyaga uxiita in la koobay bihim iyaga oo ay uhliku macnaha la halaagoo la baabi'iyey marka intaasi dhacday ayaa dacawu llaaha ilaahay ay baryeen dadkii halkan saddex shardi iyo saddex jaza ama jawaab ayaa iska soo horjeeda oo mutaqaabil ah oo saddexda shardi waa idaa kuntum ilaydaadi waa shardiye filfulki kolkaad doonyihii dhexdooda ahaataan oo wajarayna bihim biriixin tayibatin waa laba ay la socdeen oo wa farixuu bihaa waa saddex ay ku farxeen saddexdaa shardi kolkuu dhacay ayaa jawaabkiiyo jazihiina yimid oo ayaa jaa-adhaa riixun caasif dabayl darani u timid waa jawaabka koobaad oo wajaa'ahum almowj hirbiyiina uuga yimid min kulli makaan waa mawjadihii ay dabayluhu kiciyeen oo wadannuu annahu muxiita bihim ay yaqiinsadeen inaanay maanta baxsanayn oo ay halaagsamayaan marka waa saddex shardi oo saddex jawaab lagu jazeeyey ama loogu jawaabay haddaba dacawullaaha waa maxay dacawullaaha jamalku wuxuu odhanayaa waa jumlo istinaafiye ahoo yacni waa jawaabu su'aalin muqadar waa jumlo hor loo la bilaabanayo oo jawaabna u ah su'aal meesha ku qarsoon kaannahu qiila waxabaad mooddaa in la yidhi dee famaadaa sanacuu bacda daalik kolkii intaasi ku dhacday ila iyagoo doonyihii fuulay oo ay la socdaan oo faraxsan ayaa dabayl darani ku dhufatay oo mawjada hareereeyeen oo yacni yaqiinsadeen ama moodeen inay halaagsamayaan marka kaannahu qiila maadaa sanacuu bacda daalik oo intaa dabadeed maxay sameeyeen waxay sameeyeen waa jawaabkiie dacawullaaha mukhlisiina lahu ddiin intaasi markay dhacday ayay ilaahay keligii baryeen oo baryada weliba u badhax tireen oo cid kale aanay ku badxin waxaa odhanayaa jamalku waxaa kaloo laga dhigi karaa bedel ishtimaal min qowlihi wadannuu laakiin jumlada istinaafiyada ah kuwad xataa idaa kuntum markaad ahaataan filfulki doonyaha dhexdoodii markaad ahaataan oo wajarayna doonyuhu ay socdaan bihim dadkii ay la socdaan biriixin dabaylna ay kula socdaan tayibatin wanaagsan oo wa farixuu ay ku farxaan dadkii bihaa yacni doonyaha sida dabacsan ula socda ay ku farxeen ayaa kolkaa jaa-athaa doonyihii waxa u timid ama dabayshii dabacsanayd waxa u timid dabayl ka daran oo adag oo xoog u dhacaysa marka jaa-adhaa fulkiga ama riixda labadaba waa loo celin karaa marka markii ay doonyaha dhexdooda ku sugnaadeen oo wajarayna ay doonyihii la socdeen bihim dadkii biriixin dabaylna ay kula socdeen dabaysha oo tayibatin wanaagsan oo wa farixuu dadkiina ay ku farxeen bihaa doonyahaas sida dabacsan ula socda ama dabayshaa dabacsan ee doonyaha wadda ay ku farxeen dadkii hee ayaa jaa-adhaa waa jawaabkii markaasay jaa-adhaa waxaa doonyihii u timid riixun dabayl dabaysha oo caasifun xoog u dhabanaso u dhacaysa dabayl xoog badan oo waxay soo martaba baabi'inaysa wa jaa-ahum waxaana dadkii u yimid almawju hirkii biyaha ee ay dabayluhu kiciyeen baa min kulli makaan meel walba uga yimid oo wadannuu dadkii waxay yaqiinsadeen ama maleeyeen annahum iyagaa uxiita bihim in la koobay oo maanta aanay baxsanayn oo ay halaagsameen marka intaasi dhacday ayaa maxay sameeyeen waa jawaabu su'aalin muqadare dacawu llaaha markaasay ilaahay baryeen mukhlisiina xaale ayin kuwa u badhaxtiraya lahu alleh addiina ay taaca taacada oo maanta ducadiiyo baryadii looga jeedo oo lahu diina ay ducaa baryadii bay alla u badhax tireen oo u khaalis yeeleen cid kale lamay wadaajin qaa'iliina iyagoo weliba leh la-in anjaytana lawallaahi wallee haddaad allahayowna badbaadiso oo min haadihi kurbadan iyo dhibkan aad naga badbaadiso lanakuunanna wallee waxaanu ahaan oonu ahaan min ashaakiriina kuwa kuu mahadnaqee ku rumeeya ayaanu noqon falamaa anjaahu ilaahay markii uu badbaadiyey ee baddii intuu ka soo bixiyey bannaankii uu u soo badbaadiyey idaahum waaba iyagoo markiiba idaadan fujaa'iya la yidhaha xataa ma sugayaan waxba u kaadin maayaan kolkiiba halkoodii bay ka miisayaan idaahum waaba iyagoo markiiba yabquuna ku xadgudbaya fil ardi arlada dhexdeeda bikayri alxaq xaqdarre ugu xadgudbaya oo fasaad iyo foolxumo ku samaynaya ilaahay waxau idhi yaa ayuha annaas dadkiiow innamaa bagyukum xadgudubkiinna iyo dulmigiinnu wuxuu ahaaday uun calaa anfusikum nafihiinna korkoodunbuu ahaaday meel kale ma ahaan mataaca alxayaati addunyaa ay tatamatacuuna usoo qadar ficil nasbiya waad raaxaysanaysaan adduunyada intaa joogtaan mataaca alxayaati noloshan raaxadeeda ayaa raaxaysanaysaan noloshii addunyaa ee liidatay min addanaa'a ama addunyaa ee dhoweyd min addunuwi labadaba ishtiqaaqeeda waa laga keenay suma ilaynaa dabeed xagga yagu ahaaday marjicukum noqodkiinnu ama celintiinnu oo fa nunabbi'kum dabeed waxaannu idinka warramaynaa bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya oo abaalkeeda aannu idinka waraabinaynaa halkan waxaa lagu tilmaamay dabeecad xumada gaalada iyo mushrikiintu ay lahaayeen marka xaaladi ku cuslaata ee mawjadaha badahu ku kacaan ama arrin culusi uu la soo darso wax allo waxa asnaam iyo shurako ay leeyihiin ay caabudaan way iloobi jireen waxaanay odhan jireen halkan ilaahii weynaa mooye cid kaleo idinku badbaadin kartaa ma jirto marka ilaahay keligii barya keligii markay halkaa ku baryaan badaha dhexdooda mawjadaha ku kacay ee ilaahayna badbaadiye berrigii ay tagaan caqli xumadooda tawxiidkii kuma toosnaadaane gaalnimada iyo shirkigoodii bay halkii ka walaaqdaan oo ay ka miistaan waa dhaqan xumadii gaalada lagu yaqaanay laakiin iyaduna waxaa ka sii liidata qofka maanta wakhtigay arrintu ugu culays badan tahay ilaahay cid aan ahayn u carara ilaan kuwani iyagoo mushrikiina ayaa haddana nafta markay u yaabaan waxay odhan jireen halkan ilaahay weynaa mooye cid kale waxba kuma badbaadisee ilaahay keligii barya hadda iyagoo mushrikiina dee waxa ka daran oo aan hagaagsanayn qofka maanta marka ay dhibaato weyni ku dhacdo iyo marka ay dhibaato yari ku dhacdaba ay isugu mid tahay inay u kala soocnayn ee mar walba ilaahay cid aan ahayn xaggiisa u cararaya ee gurmad iyo gargaar ka dalbanaya waayo kuwaasi dee arrintu markay cuslaataaba yaa allah odhan jireen laakiin maanta waxaa la arkay kuwo markay arrintu ugu culus tahay yaa allah aan odhanay ilaahay kayrkii barya oo ku tacalluqaya marka waajibkuna waxa uu yahay arrintu ama ha yaraata ama ha badnaatee duca iyo baryo waa cibaado nebigaa sheego o yidhi adducaau huwa alcibaada ducadu waa uun cibaado waaba muhimmaddii iyo dhuuxii halkii ugu muhiimsanayd cibaadada ayay ka mid tahay ducadu kol hadday cibaado tahayna ilaahay mooye cid kale xaq uma leh cabdulqaadir jaylaani lama baryi karo oo waa shirki malaa'ig lama baryi karo rusul lama baryi karo awliye lama baryi karo allaahunbaa la baryi karaa qur-aankana safxaddaad soo rogtaba bal meel ilaahay cid aan ahayn lagu baryaya waa kaasi arag rabbanaa rabbanaa ayaa qur-aankao dhan kusoo noqnoqonaysa maxaad ilaahay ka weydeed cid kale ka heshay ma ilaahay baad ku ka yacni ku kalsoonaan weyday inuu kaafigaaga iyo uu kugu filan yahay alaysa allaahu bikaafin cabdah waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh ma waxaad moodaysaa sida makhluuqa in ilaaha khaaliqa cid loo soo maro sida madaxweynaha wasiir loo soo marayo ama wasiirka agaasimo loo soo marayo laysa ka midlihi shayin wa huwa samiicu lbasiir ilaahay sidaa ma aha ilaahay waxa uu yidhi udcuunii astajib lakum anigoo keliya ibarya waan idin aqbali eh ilaahay baaba ku leh aniga keligay ibari oo cid ha ii soo marin anaa ku ajiibiye dee cid kale maxaad ku falaysaa marka waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun ducadu waa cibaado ilaahay mooye axad kale aanu lahayn qofka ilaahay cid aan ahayn baryana shirki iyo gaallimuu ku dhacay waayo ducadu kol hadday cibaado tahay cibaado alla uu lahaa cid kale in laga siiyaana dee waa shirki iyo gaalnimo islaamnimadii iyo iimaanki iyo tawxiidkuna in la ilaashado u baahan yaho on layska burin hamoodin un islaamnimadu wax haddii lasoo galo aan weligeed laga bixin haddaad wixii islaamnimada lagaga baxayay ama burinaya aada la timaaddo dee adaa iska saaray ka warran haddaad taa salaadaydu maba jabto oo weligay waan weyse qabaa ma suuragal baa tawxiidkuna wuu jabaayo oo haddaad la timaaddo wax burinaya dee wuu kaa jabiyo wuu kaa buri oo wuu kaa baabi marka iimaankaaga ilaasho oo yaa allaah adoo helaya yaa fulaan iyo yaa sheekh hebel ha odhan dee ilaahay baaba ku yidhi anigay bari maxaad aw hebel ku fali arrinka kale muhimkii wuxuu yahay warhooy yaa cabdallaah addoon allow iska ilaali cid inaad dulmido haddaad dulmidana ogow dulmigaasi naftaaduu ku dhacaya meel kale ku dhici maayo bal u fiirsa ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu innamaa bagyukum calaa anfusikum dulmigiinna iyo xadgudubkiinnu naftiinnunbuu ahaaday cid kale ma dulmiyasaane idinkaa isdulmiyaya ruuxu wuxuu isweydiin karaa oo qofkani dadka kaleu dulmiyaya isagu isma dee dhibaato iskuma samaynayo cidduu dhacayo ee uu dilayo ee uu caayayo ee uu dacninayo waa dad kale maxaa loo leeyahay naftaadaa dulmigaagu ku dhacaya waxaa looga jeedaa ay wabaalu bagyikum wa cuquubatu bagyikum cidhib xumada iyo cadaabka dulmiga ka dhashaa aduu kugu dhacaya macnuhu waa sidaas oo innamaa bagyukum calaa anfusikum waa cuquubadii ka dhalatay aduunbay kugu dhacaysa ee ogow nebiguna sala allahu calayh wasalam waxau yihi kamaa fii saxiixi tarkiibi watarhiib min xadiidi abi bakra ma min denbin ajdaru an yucajila allahu lisaaxibihi alcuquubata fi ddunya maca maa yudakharu lahu fi alaakhira min albagyi wa qatiicati araxim wuxuu rasuulku yidhi ma jira dembi uga awlaysan in ilaahay saaxiibkiisa cuquubada adduunyada ugu soo dedejiyo iyadoo lala qabo waxa aakhirana loogu kaydinayo dembi uga awlaysani ma jiro in qofka sameeya adduunka loogu soo dedejiyo cuquubadii ka dhalatay labada dembi ee kale ah xadgudubka iyo qaraabogoynta dulmiga iyo xadgudubka iyo qaraabogoyntu waa labada dembi ee ugu dhow in cidda samaysa adduunyada cuquubadeeda lagu tuso oo uu ku dhandhamiyo marka cidna ha dulmiin walaa yaxiqu lmakru sayi'u ilaa biahlih dhagarta xun iyo shirqoolka xuni ehelkiisa uunbuu ku dhacaayo cid kale kuma dhaco dee man xafara xufratan liakhiihi waqaca fiiha ninka walaalkii god u qodaa isaguunbaa ku dhaca booraan hadimaha qodin ku dhici doontaana mooyaane markaa ruuxu hadduu dulmi iyo yacni waxa weeyaan xadgudub uu sameeyo isaga ayuunbaa cidhibteeda dambe u aayo ay ku dhacaysaa wixii ka dhashaa allah waxau uhi innamaa mathalu lxayaati nolosha tan tusaalaheedu wuxuu ahaaday uun addunyaa ee liidata ama dhow kamaa-in sidii biyo biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare aan ka soo dejinnay oo fakhtalada dabeeduu isku darsamay bihi bisababi ilmaa biyaha xagga sare aan ka soo dejinnay sababkiisa uu isku darsamuu isdhex galay nabaatu l ardi dhulka wixii ka soo baxayey dad iyo dunya waxay cunaanba ay maa yanbutu min alard wixii dhulka ka soo baxaya uu isdhex galou isku darsamay waxaa dhulka ka soo baxaya oo mimaa kii ay akulu ay cunayeen annaasu dadku waxay quudanayeen khudrad iyo cuntaba iyo wal ancaamu xooluhu waxay daaqayeen ee calafka u ahaa xataa idaa akhadat markay qaadatay al ardu arladii iyo dhulkii sukhrufahaa quruxdeedii markay qaadato wazayanad ay isqurxisay cagaarkii iyo dooggii iyo dhirtii iyo geedihii markay isqabsadeen ay isdhex galeen ee ay gaadheen heer lagu indhadoogsado oo waxa weeyaan ruuxu uu ku farxayo oo wadanna ay u maleeyeen ahluhaa ehelkeediina annahum iyagu qaadiruuna inay karaan oy awoodaan calayha ay calaa xasaadiha waxay beerteen ay tabcadeen iyo zaracoodii in goosashadiisa ay karayaan ay moodeen kuwii beertayna intaasi markay dhacday waa jawaabkii idaada e ayaa ataahaa arladii iyo wixii la beertay waxa u yimid amrunaa arrinkayagii cadaabki iyo halaaggaa u yimid leylan habeen ayuu u yimid aw nahaaran ama maalin de waa icjaaska qur-aanko leylan un haddii la odhan lahaa dad bay maalin u tahay nahaaran un haddii la odhan lahaa dad bay habeen u tahay ilaa isku madlac iyo isku waqti ma aha laakiin leylan aw nahaaran markaa dee dadkii adduunyadu kama baxsana labada ama habeen unbay ku jiraan meeshaa doonto ku noolowo ama maalin unbay u tahay marka intaasi markay dhacday ayaa ataaha arladii iyo beerahay beerteen dadku waxa u yimid amrunaa amarkayagii halaag iyo cadaabka u yimid leylan habeennimo ayuu u yimid aw nahaaran ama maalinnimo fajacalnaaha dabeed waxaanu ka yeellay arladii iyo dadkii waxay ku beerteenba xasiidan ay kalmaxsuudi waa faciilo bimacnaa mafcuula wax la goostay oo kale caleen ama bal la gooyon waxba ka baaqi noqon beertaa la goosteen waxba ka hadhin oo kale ayaanu ka yeellay waxay beerteenba kaan lam taqna bilams waa mukhafafa min ahaqiili ay kaannahaa waxabad moodaa lam taqna inaanay ahaanin boonay jirinba bilams yacnii shalayba waxaan jirin oo kaley noqotay oo amsina waxaa looga jeedaa uun khusuusa alyowm alladii qabla yowmika loogama jeede waxaa looga jeedaa uun azaman almaadi waxaan horeba u jirin oon weligiiba la arag oo kale fajacalnaaha dabeed waxaanu ka yeellay arladii iyo waxay aadamuhu beerteenba xasiida ay kalmaxsuudi wax la goostay oo kalaanu ka yeellay kaan lam taqna sidii waxaan jirinba bilamsi shalay shalayba waxaan jirin oo kale sida loo baabi'iyey aan waxba uga baaqi noqon kadaalik sidaa aanu aayaadkaa hore u soo faahfaahineen u caddaynay oo kale ayaa nufasilu aanu u faahfaahinanaa oonu u bayaaminaynaa al aayaati aayaadka liqowmin qolo ayaanan u caddaynanaa qoladaasoo yatafakkaruuna ka fakaraya oo u fiirsanaya waxaa loogu gaar yeelay iyagaa kuwaan toobaya wax ku qaadanaya wallaahu alla yadcuu waxa ugu yeedhayaa khalqiga iyo dadka oo dhan ilaa daari isalaam badbaadada daarteedii buu ugu yeedhayaa oo janno inay galaan ah oo uu ka horreeyo dee inay rumeeyaan dabeed la janneeyo wayahdii waxaanuu ku hanuuninayaa rabbi man yashaau cidda uu doono ilaa siraadin jid xaggii ayuu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan addacwatu caama watawfiiqu khaasun biahli tawfiiq baaqa iyo dacwadu waa caam oo khalqigoo dhan ayaa ilaahay daarta badbaadada ugu wada yeedhaya isagoon kala saarin tawfiiqduna waa gaaroo cidduu doono ayuunbuu hanuunka waafajinayaa marka yahdii waxaa lagu gaar yeelay man yashaa laakiin yadcuu waa la idlaaqo waa caam kulla mukallaf ayaa soo gelaya marka baaq iyo yeedhmadu waa caam hidaayada tawfiiqduna waa khaas oo waa cidduu rabbi u doono uun ee uu waxa weeyaan waafajiyo wallaahu alla yadcuu waxa uu ugu yeedhayaa dadka ilaa daari isalaam badbaadada iyo nabadgelyada daarteeda ayuu dadka alla ugu yeedhayaa wayahdi waanu hanuuninayaa rabbi man yashaau cidda uu doono cid walba maahe waa ahlu tawfiiqe ilaa siraadin jid baa uu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan liladiina kuwii waxa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeye alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada iyo wa siyaadatun dheeraad walaa yarhaqu ma daboolayo wujuuhahum wejiyadooda muuminiinta qatarun boodh ma daboolayo iyo basaasitoona iyo walaa dilla dullina ma daboolayo ulaa'ika muxsiniintaasi asxaabuuljanna jannada asxaabteeda weeye oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan aljazaau min jinsi alcamali faman axsana alcamala uxsina lahu athawaab ninka camalka wanaajiya abaalkaa loo wanaajinayaa waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal hal jazaau lixsaani ila alixsaan camalkoo la wanaajiyo yacni jazahiis iyo abaalkiisu miyuu ahaaday abaalkoo loo wanaajiyo mooyaane maya waa uun abaalka in loo wanaajiyo ninka camalka hagaajiya markaa camalkooda markay hagaajiyeen ee cibaadada alla u badhax tireen sunnada iyo hadyigii rasuulkana ay waafaqeen oo ikhlaas iyo mutaabaco laga helay dhaqankii khalqigana ay wanaajiyeen oo af iyo adinba wanaag ay kula dhaqmeen wanaaggaa markay sameeyeen ee khaaliqana ay wanaag kula dhaqmeen khalqigana wanaag kula dhaqmeen ayaa ilaaha khaaliqiina wuxuu ku abaaliyey tii wanaagga badnayd oo jannada ah waxaa la yidhi wa ziyaada dheeraad baa ula socdoo waa annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim waa wejiga alle ee sharafta badan inay eegaan oo ku nicmaystaan waayo xadiidka imaamu muslim uu soo saaray suhaybna uu warinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi idaa dakhala ahlu ljannati aljanna qaala allahu tabaaraka wa tacaala turiiduuna shay-an asiidukum ahlu jannuhu markay jannada galaan ayaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa waxaan idiin kordhiye ma doonaysaan fayaquuluun markaasay ahlu jannihii odhanayaan alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljannata watunajina min annaar oo allahayow maxaa noo hadhay wejigayagii miyaanad caddayn janno miyaanadna gelin naar miyaanad naga badbaadin qaala fayakshifu alxijaaba dabeed ilaahay xijaabkuu isaga faydayaa addoommadiisa mu'miniinta oo famaa uctuu shay-an axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim casa wajal lamaba siin waxay uga jacayl iyo waxa weeyaan maxabbo badan yihiin rabbigoodu wejigooda inay eegaan suma talaa qowla allahi casa wajal liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada dabeed nebigu intaa markuu sheegay ayuu aayaddaa akhriyey xadiidkaa markaa nebigu waxa uu ku fasiray waxaa looga jeeda siyaadadu inay tahay annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim qur-aankana wax lagu fasiro waxa ugu qiimo badan marka qur-aan qur-aan lagu fasiro laga yimaado derajada labaad waa qur-aan sunno lagu fasiro wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim markaa siyaadadu waa aragtida alla ay arkayaan waayo ilaahay cadowgiisa markuu iska xijaabay awliyaduu jeclaa xijaabka wuu isaga fayday iskamuu xijaabin kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilahay halkaa wuxuu ku tilmaamay inuu iska xijaabay waxa weeyaan kuwa gaalada ah oo rabbigood uu iska xijaabay kuwa gaaladoo gaala aanay arkayn marka mafhuumku waxa weeye hadduu gaalo iska xijaabay dee muuminiin iska xijaabi maayo way arkayaan iyaguyo waaba nicmooyinka ugu waaweynee janno ay ka helayaan allah waxau yidhi waaladiina kuwa kasabuu kasbaday as-sayi'aati xumaanaha kuwa kasbaday jazaau sayi'atin xumaan abaalkeedu sayi'atun waa un xumaan bimilihaa ay miluhaa iyada lamida iyadoon la libinlaabay markaa sidaa markaynu marro waaladiina mawsuulka mubtadaha ah khabarkiisu jumlada dambe jazaau sayi'atin bimilihaa buu dhici macnuhuna waxa weeye kuwa xumaanaha sameeyey xumaan abaalkeedu waa un xumaan lamid ah waxaa looga jeedaa bimilihaa looma libinlaabayo sida xasanada oo jamalka futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa jazaau sayi'atin ay jazaau sayi'aatihim an tujaaza sayi'atun waaxidatun bisayi'atin milihaa laa yusaadu calayha kama yusaadu fi lxasana intaha wuxuu odhanayaa xumaan abaalkeedu waxa weeye waxaa looga jeedaa in xumaanahooda lagu abaal marinayo xumaanta keliyay sameeyaanba mid lamidunbaa lagu abaal marin ee loo libinlaabi maayo sida wanaagga loo libinlaabayo marka macnaha qofku dee xasano keliya hadduu sameeyo toban jeer ilaa libinlaabyo badan ayaa loo libinlaabayaa laakiin xumaan hadduu sameeyo hadduu ka toobad keenana waa laga masixi hadduu ku adkaystana xumaan keliyunbaa loo qori xumaan keliyunbaana lagu ciqaabiyo oo lagu abaal marine xataa laba xumaanood looga dhigi maayo midkaa keliya unbaa cuquubadeeda la marin oo loo libinlaabi maayo jalaaludiin asuyuudi isagu waxa uu soo qadarayaa liladiina laamtaas oo liladiina axsanu lxusnaa waladiina waliladiina kasabuu markaana macnuhu waxa uu noqonayaa waladiina waliladiina kuwiina waxa u sugnaaday kasabu sayi'aati xumaanaha sameeyey jazaau sayi'atin xumaan abaalkeed baa u sugan xumaantaas oo bimilihaa iyada la midoon la libinlaabayn yacnii kuwii xumaanaha sameeyey dee xumaantaa ay sameeyeen xumaan la mida unbay abaalkeedii leeyihiin oo aan loo libinlaabayn wa tarhaquhum waxaana daboolasa dillatun dulli ayaa daboolaya kuwaas xumaanta sameeyey maa lahum umana sugnaanin min allaah ilaahay xaggiisa ugama sugnaanin min caasimin wax ka dhowraya oo ka ilaalinayo oo cadaabka alle ka celinaya kaannamaa uqshiyad waxaabad mooddaa in lagu daboolay wujuuhum wejiyadooda qiطacan qaybo oo min alleyli habeenkii ka mid a mudliman xaal uu yahay habeenkaasi mid madow mugdiga ka muuqda iyo qoomamada gudcur habeennimaabad mooddaa wejigooda madowga iyo mugdiga fuulay ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeye oo hum iyaga fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya weeyi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin maalinkaasoo naxshuruhum aanu khalqiga soo xaadirinayna jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma naquulu dabeed waxaanu ku odhanaynaa liladiina kuwii ashrakuu ilaahay u shariik yeelay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyo waxaanu ku odhanaynaa makaanakum ay umkuthuu makaanakum meeshiinaa ku nagaado ha ka dhaqaaqina ku sugnaada halkiinna antum idinka kuwii mushrikiinta ahaayow iyo wa shurakaa'ukum kuwiinnii wadaagayaashiinnii aad ilaahay wax la wadaajin jirteenee asnaamta iyo aalihada aad ka dhigateen wa alcaabiduuna waalmacbuuduun kuwii wax caabudaya iyo kuwii la caabudayowba halkaa istaago ha ka dhaqaaqin aanu ku odhanaynaa alla waxau idhi fazayalnaa waanu kala soocnay baynahum dhexdooda ay bayna alcaabidiina waalmacbuudiin waa la kala soocay wa qaala waxaanay yidhaahdeen shurakaa'uhum shurakadoodii ay ilaahay wax la wadaajin jireen siday ku andacoonayaan kuwaasi waxay yidhaahdeen waa kuway alla sokadii caabudi jireene iyagoo la hadlaya kuwii adduunyada ku caabudi jiray waxay kuwaasi mushrikiintii ku yidhaahdeen maa kuntum mabaydaan ahayn idinku adduunyada markaa joogteen iyaana annaga tacbuduuna kuwana caabuda mabaydaan ahayn waa ka beri noqdeen waxay samaynayeenna waa ku dafireen oo waa ku diideen ilaahay baabay markhaati u gashadeen shurakadii oo waxay yidhaahdeen fakafaa billaah ilaahay baa noogu filan shahiidan mid inoo kala markhaati fura beynanaa annaga iyo wa beynakum idinka dhexdeenna mid inoo kala markhaati fura allah inoogu filan in kunnaa ay ina alamra waasha'na xaalkiiyo arrinkuna wuxuu yahay waa intii mukhafafada ahayde kunnaa annagu waxaan ahayn can cibaadatikum cibaadadiinnan ballakhaafiliina kuwa moogan idinmaanaan amrin idinmaanaan ogolaan war kamaanaan hayn beri baannu idinka nahay ayay shurakadii mushrikiintii ku odhanayaan jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa wa fii hada waciidun wa tahdiidun lilcaabidiina waalmacbuudiin makaanakum antum wa shurakaa'ukum mushrikiintii iyo shurakadii halkaa ka dhaqaaqina waa goodi iyo waciid culus oo loo soo jeedinayo mushrikiintii iyo kuway caabudi jireen wa hada amrun lahum fi lmaxshari bilwuquufi xataa yus'aluu wa yuxaasabuu waana amar la amrayo halka ay taagan yihiin maxsharka inaanay ka dhaqaaqin ilaa la su'aalo lala xisaabtamo waqifuuhum innahum mas'uuluun waa sidai aayaddaa kaleba alla ugu yidhi joojiya waa la weydiinayaaye marka makaanakum antum wa shurakaa'ukum waa hanjabaad iyo goodi waxaa la odhanayaa bartaa ha ka dhaqaaqina waa laydinla xisaabtamayaaye halka hantida way ku hoyanayaanna dee waa naarta jahannamo ciyaadan billaah allah waxau idhi hunaalika halkaas ama hunaalika maalinkaas makaan iyo zamaan labadaba waa laga macnayn karaa hunaalik halkaa goobtaa qiyaamaha ama wakhtigaa maalinkaa qiyaame zamaanan aw makaanan halkaa ama wakhtigaas tabluu way ogaanaysaa kullu nafsin naf walba maa aslafat waxay hormarsatay ogaanaysaa oo tabluu asal ahaan waa macna alikhtibaar iyo imtixaanka waxaana loo jeedaa ikhtibaarka natiijada looga dan leeyaho in wax lagu ogaado ah marka ogaalkii natiijatulikhtibaar ahaa ayaa tabluuda looga jeedaa bimacnaa taclam marka hunaalika halkaa goobtaa qiyaamada ama wakhtigaa maalintaa qiyaame oo siyuud oo kale isagu wuxuu odhanayaa daalika alyowm zaman buu ka dhigayaa maalinkaa qiyaame tabluu way ogaanaysaa kullu nafsin naf walba maa aslafad waxay soo hormarsatay shar iyo khayrba warudduu waxaana loo celiyey dadkii ila allah ilaahay xaggiisaa loo celiyey allihii mowlaahum mowlahoodii lahaa ahaa yacni mowlaahum waa maaligoodii iyo sayidkoogii lahaa ee abuuray ee isagu mulkiyey mowlahoodii maaligooda ahaa ee abuuray ee mulkiyey ayaa xaggiisa loo celiyey alxaqi ee xaqa ahaa wadalla waanay ka lumeen canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta asnaam iyo shurako waxay ilaahay daba wadeen waa ka lumeenoo meel alla meel ay mareen waa waayeen ilaahay waxau ihi qul man yarsuqukum min asamaa yaxtaju allaahu cala almushrikiina bimaa yuqiruunahu calaa uluuhiyatihi ilaahay wuxuu u xujaysanayaa mushrikiinta wixii ay qirsanaayeenee rubuubiyadiisa ahayd buu ugu xujaysanayaa xaqnimada uluuhiyaday diidanaayeen waxaana la dareensiinayaa labadaasi laba mataanoon marnaba kala maqnaanayn inay yihiin alrubuubiyatu waaluluuhiya laba wada socda qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow man kumaa yarsuqukum idinka arsaaqaya min asamaa xagga saree samada iyo walardi xagga hoosee dhulkaba yaa madarkiiyo roobka idiin soo dejiya dhulkana baadka idinka soo bixiya amman yamliku yaa se mulki oo leh assamca maqalkiiyo walabsaara aragga yaa idin yeelay idinku arsaaqay waman kumaa yukhriju ka soo bixiya alxaya mid nool min almeyiti mid dhintay oo wa yukhriju ka soo bixiya almeyita mid dhintay min alxayi mid nool waman kumaa yudabbiru maamula alamra arrinka kownkiiyo adduunkaoo dhan yaa maamula fasayaquuluuna waxay odhan doonaan allah ilaahay waxaasoo dhan ka sameeyaa waa rabbi faqul haddaba nebi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa afalaa tattaquuna miyaydaan alle ka baqanayn ka cabsoonayn oo idaan caabudayn idinkoo ilaahay u qiraya waxaasoo dhan inuu sameeyey maxaad ilaahay cid aan ahayn u caabudaysaan miyaydaan alle ka cabsoonayn macnaha waxa weeye kol haddaa u qirteen rabbi waxaasoo dhan ka sameeye inuu yaho idaan ku haysan kaa waxaa la yidhaha waa tawxiid rububiye kol haddaad tawxiid rububiya qiraysaan wa ifraad ullaahi biafcaalih ilaahay afcaashiisa in loo gaar yeelo inuu isagu wax abuuro wax nooleeyo wax dilo wax arsaaqo wax maamulo taa haddaad rabbi u gaar yeesheen dee cibaadadana maxaa ugu gaar yeeli weydeen ilain amarkiinna iyo abuuristiinna kalihi cibaadadiinna iyo camalkiinna camalkiinnana isagaa xaq u leh garna maaha waa gardarro ilaah baana abuuray oo na arsaaqaya cid aan waxba noo qabanna waanu caabudaynaa dee gar maahe waa gardarro marka waxaa la dareensiinayaa tawxiidu rubuubiye hadday rumeeyeen uluuhiye inay rumeeyaanna way ka laasimaysaa oo waa ku waajib oo ilaaha abuurista iyo amarka leh cibaadadana keligii baa loo cid kale in lala wadaajiyaa xaq ma aha waman yukhriju lxaya min almayiti mid noolka ka soo dhex saara mid dhintay waxa mihaalu ah insaankaa noolee tallaabsanaya ee tashanaya waxaa laga soo saaray mani candhuuf yaroo dee meydoo noolayn manida yar nudfada ama candhuufta yaree jidhka ama marada meeshay kaa marta aad ka maydhayso dee wax nool ma aha nudfadaa aan noolayn baa insaankaa dhan ee tallaabsanaya laga soo saaro oo laga abuuray sidoo kale digaagaddaa ordaysa beed aan noolayn baa dee laga abuuray kasoo dhex baxday sidoo kale geedkaa nool ee dhalaya ee midhaynaya ee midhuhu ka muuqdaan ilan geedku wuu nool yahay nolol isaga ku habboone dee wuxuu ka soo baxay firidaa hadhuudhka ama midhkaa yar ee dhulka lagu riday ee aan noolayn ayaa geedkaa nool ee la hadhsanaya midhihiisu muuqdaan dhalay ama laga soo dhex saaray wa kadalika alcags cagsiguna waa sidaasoo wa yukhriju lmayita min alxayi wax dhintuu mid nool kasoo dhex saaraa manida aan noolayn insaan nool baa laga soo bixiyey beedkan aan noolayn digaaggaan noolee cararayaa dee u ka soo baxay xabuubka iyo midhahan aan noolayn ee dhulka lagu shinaynayo dhulka hoostiisa la gelinayo dee geedkaa nool baa dhalay oo midhuhu ka soo baxeen marka waa cagsi taasi markaa waa xayaatada iyo mawdka xisigaynu arkayno inoo muuqanaya ta macnawigaa haddii lagu macneeyana waxaa looga jeedaa mu'minkuna waa qof nool gaalkuna waa qof dhintay awaman kaana maytan faaxiyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kama mahaluhu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina ma kanuu yacmaluun rasuulkuna sala allahu calayh wasalam waa ka yidhi mathalu aladii yadkuru rabbah waaladii laa yadkuruh mathalu lxayi waalmayit marka macnaha macnawigaa marka la qaato wuxuu noqonayaa ilaahay waa ka mid nool ka soo saara mid dhintay oo gaal baa mu'min dhalaya wa yukhriju alxaya min almayit wa biqudrati illaah mid nool buu ka soo saaray mid dhintay mu'min nool ayaa gaal dhintay laga soo saaroo dhalay wa yukhriju lmayita min alxayi mid dhintay oo gaal uu ka soo saaray mid nooloo mu'min ah oo mu'minkii noolaa ee xayiga ah ayaa gaal dhalaya waa tii hore cagsigeeda ma marka xayaatada iyo mowdka laga dhigo alkufr waaliimaan xayiga iyo meyidkana almu'min waalkaafir alla waxau ihi fadaalikum kiina sidaa sameeyey allaahu alla weeyi allihii rabbukum rabbigiinahaa rabbigiinnii alxaqu ee xaqa ahaa dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil allah waxau ihi famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaqa dabadii maxaa ahaaday ila adalaalu baadi mooyaane wax kale ma ahan kol haddii xaqa laga gudbo laga tallaabsado baadi uunbaad gashay meel u dhaxaysaa ma jirto xaq iyo baadilka waa ima alxaq wa ima adalaal xaqa haddaad dhaafto baadi baad gashay laakiin dariiq dhexe oo xaq iyo baadilku ku kulmaan oo meel dhexaadii ma jiro ilaahay waxau ihi famaadaa bacda alxaqi ila adalaal waxay aayaddaasi si toosa u radinaysaa oo inkiraysaa dee waxaa maanta adduunkii la doonayay in lagu baahiyo gaal iyo muslim xaq iyo baatil towxiid iyo shirki in la isku milo oo isku milmaan oo la kala garan waayo macbadkii iyo masjidkii iyo kaniisadii oo dhinaca isku haya lagu yidhaah waxa weeyaan waa dimuqraadiyada kaa doonto gal waa diintii gaalada laakiin diintii nebi moxamed maaha taas sala allahu caleyh wasalam allah waxau ihi famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaqa dabadii ahaaday ila dalaalu baadi mooye wax kale kama dambeeya un baadi ahayn kol haddii xaq laga tallaabsado fa annaa tusrafuuna sidee laydinka duwayaa diintae xaqa waxa weeyaan laydinka leexinaya waa yaabe alla waxau ihi kadalik ay kamaa surifa haaulaa'i can iliimaan kuwaa sida iimaanka looga duway oo kale ayaa xaqat ay ugu waajibtay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisu cala aladiina kuwii korkooda fasaquu daacada iyo diintaba ka baxee gaalada ahaa maxay kelimadaasi ugu waajibtay annahum liannahum waayo iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan marka kelimatu rabbik jalaalaynku waxaa odhanayaa waxa weeyaan wahiya laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin kelmadduu ilaahay hore ugu hadlee u xukumee ahayd yacnii ibliis wixii raacay jin iyo insiba jahannamaan ka buuxin kelimada cadaabka uu hore ugu xukumay gaalo ayaa ku dhabowday kuwan diintiiyo daacadaba ka baxay marka kelimatu rabbik waa kelimada laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin waxaa kaluu jalaalaynku odhanayaa ama waxa weeyaan kadalika xaqat kelimatu rabbika cala aladiina fasaquu kelimada rabbigaa waxay ku waajibtoy ku sugantay korkooda kuwa fusaaqda ah waana maxay kelmaddaasi wahiya annahum laa yu'minuun waa inaanay rumaynayn oo kol hadday gaalnimo ku baxayaan kelmadda ilaahay waxay ku dareertay sidaa inay ku baxayaanoo marnaba aanay rumaynayn baa ilaahay xukumay qadarkiisuna uu ku dareeray qaaluu balaa walaakin xaqat kelimatu lcadaabi cala alkaafiriin marka la weydiiyo gaalada waa kuwa odhanaya kelmaddii cadaabka ayaa gaalada korkooda ku waajibtay marka kelimada hore waa kelimatu lcadaab marka la yidhaha laamla'anna kadalika ay kamaa surifa haaulaai can iliimaan sida kuwa iimaanka looga duway oo kale ayaa xaqat ay ugu waajibtay ugu sugantay kelimatu rabbika rabbigaa kelmaddiisii cadaabkee hore uu xukumay oo laamla'anna ah ayaa waxay ku waajibtay cala aladiina kuwii korkooda fasaquu daacadiiyo diintaba ka baxay oo maxay ugu waajibtay waa cille annahum liannahum waayo iyagu kuwaasi laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo gaalnimay ku baxayaan alla waxau ihi qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow hal min shurakaa'ikum shurakadiinna aad ilaahay wax la wadaajinaysaanee ilaahay sokadii aad caabudayseen ma ka mid yihiin man cidi ma ka mid tahay ama axad kaasoo yabda-u bilaaba alkhalqa abuuritaanka humma yuciiduhu dabadeed haddana soo celinaya bal waxaad ku tidhaa nebi maxamedow kuwanaad ilaahay wax la wadaajinaysaan sidaad ku andacoonaysaan ma laga helayaa kuwa intay abuuritaan bilaabaan haddana dib u soo celiya la heli maayo taasi ma jirta ee u jawaabo qul waxaad ku tidhaahdaa waayo laa jawaaba hayru jawaab kaloo la bixiyaa meesha ma taalle waxaad ku tidhaa allaahu alle ayaa yabdau bilaaba ayaa yabda-u bilaaba alkhalqa abuuritaanka humma yuciiduhu haddana dib u soo celiya ee fa annaa tu'fakuuna sidee laydinka duwayaa xaqa iyo diinta qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow hal min shurakaa'ikum shurakadiinna aad ilaahay wax la wadaajinaysaan ma ka mid yihiin man mid ma ka mid yahay kaasoo yahdii dadka ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa xaggiisa kusoo hanuuninayaa ma ka mid yahay qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow laga heli maayo kuwaa cid wax hanuunisee jawaabtuna waa tan oo laa jawaaba hayruhuye allaahu alle ayaa yahdii ku hanuuniya khalqiga lilxaqi ay ila alxaqi yacnii xaqa xaggiisa waxaa dadka ku hanuuniya oo u hogaamiya allah subxaanahu wa tacaala haddaba afaman mid kaasoo yahdii hanuuninaya dadkoo ila alxaqi xaqa ku hanuuninaya axaqu ma kaasaa xaqnimo badan istifhaamta halkaa ka macnay waa maxallul istifhaam afaman mid yahdii ku hanuuninaya dadka ila alxaqi xaqa ku hanuuninaya axaqu ma kaasaa ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco amman mise mid kaasoo laa yahiddii ay laa yahtadii aan hanuunayn iska dhaaf cid inuu hanuuniyee ka an isaguba naftiisa u hanuunayn ilaa an yuhdaa isaga in la hanuuniyo mooyaane bal ma ilaaha dadka xaqa ku hanuuninayaa mudan in la raaco la rumeeyo mise ka aan isagu naftiisa u hanuunayn iska dhaaf ciduu hanuuniye famaa lakum maxaa idiin sugnaaday kayfa taxkumuuna sideed u xukumaysaan xukumkan faasidka ee baatilka ah maxaa idin helay maydaan caqli iyo garaad lahayn wamaa yatabicu raaci maayaan agharuhum badidoodu ilaa dannan male mooye wax kala raaci maayaan ina adanna maluhuna laa yuqhnii kama tarayo min alxaqi xaqa xaggiisa ka tari maayo shay a waxba ina allaaha alleh caliimun kii ogaal badan weeyaan bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan ilaahay wuxuu tilmaamay akarkoodu waxay cibaadada asnaamta iyo shirkiga u cuskanayaan waa un male malana xaqa waxba kama taro jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaatulilaahiya wa wajhu takhsiisi hada alitibaac biaktharihim alishcaar biana bacdahum qad yatabicuuna alcilma fayaqifuuna cala xaqiyati altawxiidi wa butlaani ashirki laakiin laa yaqbaluunahu mukaabaratan wa canaadan wuxuu yidhi waxa loogu gaar yeelay agarkoodu inay raacayaan uun male oo loo odhan waayey kulligoodba malay raacayaan ilaa xaqiiqadu waa sidaase oo waxoodu marka loo sii fiirsado waa uun male eh laakiin waxau yidhi waxaa loogu gaar yeelay itibaaca itibaacul akhar badidoodaa mala raacaya waxa loo yidhi si laynoo dareensiiyo in barhkood ay raaci karaan cilmiga oo dabeed ay ogaan karaan xaqnimada tawxiidka iyo baadilnimada shirki laakiin aanay u aqbalayn xaqa isla weyni iyo madaxadayg markaa qaar baa jira cilmigii gaadhay xaqiina ogaaday laakiin canaad iyo madaxadayg aan u aqbalayn marka agarka kuwaasaa laga soo reebay ilaa agar mar haddii la yidhaa barh baa hadhay oo dadka kulli lama odhan kaasi waa weji aw litalwiixi bimaa sayakuunu min bacdihim min itibaaci alxaqi waatawba ama waxaa la ishaarayaa in barhkood ay xaqa raaci doonaan oo rumayn doonaan oo ay toobad keeni doonaan aw ilmuraadu bilakhar aljamiic kama qaala alqaadi ama sida asheekh alqaadi uu yidhi akarka waxaa looga jeedaa bimacna aljamiico akarkoodu ay kulluhum baa loo jeedaa akariyaduna qur-aanka bimacna alkulli waa ku soo aroortaa sida aqaliyaduba bimacna alcadam ugu soo aroorto ilaahay waxau ihi markaa wamaa yatabicu raaci maayaan agaruhum badidoodu ama kulligoodba ilaa dannan male mooye wax kala raaci maayaan gaalnimada iyo shirkiga ay samaynayaan waa mala un waxay u cuskanayaan ina danna malhuna laa yuqni ka tari maayo ka deeqi maayo min alxaqi xaqa xaggiisa ka deeqi maayo shay a waxba ina allaha alla caliimun kii u ogaal badan weeyi bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan allah waxau ihi wamaa kaana maba ahaanin haadaakani alqur'aanu ee qur-aankii an yuftaraa in la been abuurto ma aha mid suurtagal oo ansaxaysa wajalaaleenku waxaa odhanayaa ey iftiraa'an min duuni illaah been abuurad alla sokadii la been abuurtay ma aha qur-aanku ay muftaran min duuni illaah wamaa kaana maba ahaanin oo macnaha ma suurtagal aha haadaakani alqur'aanu ee qur-aankii ma ahaanin an yuftaraa ay iftiraa'an been abuurad min duuni illaahi alla sokadii la been abuurtay ma aha nin qur'aankani walaakin tasdiiqa kaana iyo isamkeedaoo maxduufa soo qadar walaakin kaana ha yeeshee qur-aanku wuxuu ahaaday tasdiiqa aladii kii rumayntiisa bayna yadayhi isaga ka horreeyey oo kutubihii hore ah oo wixii kutub ka horreeyey oo dhan waa rumaynaya waana u markhaati kacaya wa tafsiila alkitaabi ay ilkutubi ashu waa jinsiyo oo kitaabku waa bimacna alkutube wa tafsiila alkitaabi ay ilkutubi kutubihii ka horreeyeyna bayaamintoodi iyo caddayntooda weeyi oo uu bayaaminaya waan u kala saaraya oo kala dhigdhigaya laa rayba shakina fiihi qur-aanka dhexdiisa kuma sugnaanin min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisa aanu ka ahaaday am yaquuluuna amtu waa tii munqaticada ahayd ee lagu awili jiray bal idraabiya iyo hamsatulistifhaam am bal kaba kaalaytaa hore an yaquuluuna ma waxay leeyihiin gaaladan iyo mushrikiintan quraysheed iftaraahu muxamed baa qur-aankan abuurtoo samaystay ma sidaasay leeyihiin qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow fa'tuu bal la yimaadoo keena bisuuratin suurad keena suuraddaasoo midlihi qur'aanka la mid ah bal la yimaada oo wadcuu u yeedha man istatactum cid alla ciddaa kartaan min duuni illaahi alla sokadii u yeedho oo u qayshada in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaad ku andacooteen oo ah inuu moxamed qur-aankani samaystay macnihiiyo muraadku waxa weeye carin la carinayo qur-aankuna meelo fara badan ayuu nimankaa gaalada ku cariyey oo taxaddi uu ku sameeyey oo marka hore waxaa lagu cariyey qur-aankao dhan inay la yimaadaan fii suurati tuur oo allah waxau ihi falyaatuu bixadiidin midlihi in kaanuu saadiqiin ha la yimaadaan war qur-aanka la mid ah hadday runtoo tahay markii ay kari waayeen waxaa lagu cariyey fii suurati huod bicashri suwarin midlih toban suuradoodoo la mid ah inay keenaan am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bicashri suwarin midlihi muftarayaat waxaa la yidhi ma waxay leeyihiin moxamed baa samaystay bal toban qur-aanka la mida idinkuna samaystoo la yimaada markay kari waayeen waxaa lagu cariyey hal suurad sida aayaddan caawa faatuu bisuuratin midli markay intaba kari waayeen fii suurati alisraa waxaa la bayaamiyey cajsigooda iyo inaanay karayn qur-aanka mid la mid a aayadna ha noqotee waxba inay keenaan oo ilaahay waxau yihi qul lain ijtamacat ilinsu waljinu calaa an yaatuu bimili hada alqur'aan laa yaatuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira waxaad ku tidhaha nebi moxamedow jin iyo insi hadday u kulmaan inay keenaan qur'aankan oo kale oo isku bahaystaan lama iman karaan isagoo kaloo keeni maayaan xataa barhkooda barhka kale hadduu u kaalmaynayo oy garab iyo gaashaanba isku noqdaan marka halkaa waxaa ka caddaatay mucjisatu alqur'aani alcadiim iyo isagoo kale marnaba inaanay keeni karin ilaahay waxau idhi bal kadabuu bal kaba soo guurtaa hore eh ama iskaba dhaaf inay isagoo kale keenaanoo ma keeni karaane haddii idraabka ibtaali laga dhigo kadabuu way beeniyeen bimaa shay bay beeniyeen shayga oo lam yuxiituu aanay koobin bicilmihi cilmigiisa waa qur-aanka mid aanay cilmigiisaba koobin ayay beeniyeen walxaal bay beeniyeen lamaa ya'tihim aanuu iman weli ta'wiiluhu cidhib dambeedkiisu wixii uu ka warramay xaqaa'iqiisu halkay ku dambayn doonaan lamaadu waa mutawaqacu hubuut baa la yidhaah oo waase u iman doonaa uma iman weli waase la rajaynayaa oo waa la sugayaa ityaanka iyo imaatinkiisa jalaalaynkuna wuxuu odhanayaa ta'wiiluh ta'wiilku dee macaani fara badan buu leeyahe ay caaqibatu maa fiihi min alwaciid wixii qur'aanka ku sugnaa cidhib dambeedkiisa oo goodigii loogu hanjabay ah waa cadaabkee iyadoon u iman aakhiru ugu iman oo dee lagu cadaabi bal kadabuu waxay beeniyeen bimaa shay lam yuxiituu aanay koobin bicilmihi ogaalkiisa iyo cilmigiisa walxaal bay beeniyeen lamaa ya'tiihim aanuu weli u iman waa u iman doonaaye ta'wiiluhu caaqibada iyo cidhibtiisa dambe yacni halka uu ku dambaynayo oo waciidkii loogu goodiyey cidhibtiisa dambe aanay weli u iman waa cadaabe aakhiraanay ugu iman doontaaye ilaahay waxau idhi kadaalik kamaa kadaba haaulaa kuwaa ree maka siday qur-aanka u beeniyeen oo kale ayaa kadaba ay u beeniyeen aladiina wixii min qablihim iyaga ka horreeyey waa umamkii hore ee fandur bal eeg kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu daalimiin daalimiinta cidhibtoodii halkay ku dambaysay bal eeg eegma lagu waantoobayo oo wax lagu qaadanayo caaqibadoodu halaag bay ahayd kuwanna halaagaasunbaa hanti u ah ilaahay waxau idhi wa minhum waxaa ka mida nimankan ree maka manduul baa ka mida yu'minu rumayn doona bihi qur'aanka ilaahay baa ka warramay licilmi illaahi daalik waayo dee hor wuu ogaa ilaahay kuwa rumayn doona iyo kuwa aan rumaynayn oo cilmigiisu waa caam wa minhum waxaa ka mida kuwan gaaladan ree maka man duul baa ka mida yu'minu rumayn doona bihi qur'aanka wa minhum waxaa ka mid a man duul iyo qaar baa ka mida laa yu'minu aan rumayn doonin bihi qur'aanka weligood oo ilaahay og yahay inay gaalnimadaa ku bixi doonaan wa rabbuka rabbigaana nebi maxamedow aclamu isagaa u ogaal badan bilmufsidiina kuwa wax fasahaadinaya wallaahu yaclamu almufsida min almuslix wain kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi muxamedow faqul waxaad tidhaahdaa lii aniga waxay ii sugnaaday camali camalkayga walakum idinna waxaa idiin sugnaaday camalukum camalkiinna macnaha ay jazaau camali walakum jazaau camalikum qolo walba camalkeeda abaalmarinta ka dhalata iyagay u sugantao cid kale loo raaci maayo antum idinku beriyuuna beri ayaad ka tihiin mimaa acmalu waxaan samaynayo oo laydin weydiin maayo laydinna raaci maayo wa ana aniguna beriyuun beri baan ka ahay mimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanoo dee xumihiinna iyo gaalnimadiinna aniga waxba layga weydiin maayo wa minhum waxaa ka mid a nimankan gaalada ah manduul baa ka mid a yastamicuuna ku dhegaysanaya nebi maxamedow ilayka adiga markaad qur-aanka akhriyayso ee afa anta adigu tusmicu miyaad maqashiin kartaa ood wax maqashiin kartaa assumma kuwa dhagahala walow kaanuu haba ahaadeen laa yacqiluuna kuwa aan caqli lahayn oon waxba kala garanayne jalaaludiin asiyuud waxaa odhanayaa shabbahahum bihim fii cadami alintifaaci bimaa yutlaa calayhi waxaa loogu shabbahay kuwo dhagala intifaac la'aanta dhagahoodii aanay waxba ka faa'idin oo ninka ilaahay dhaga siiyey ee indha siiyey ee carab siiyey ee caqli siiyey hadduu ilaahay siiyey ku garan waayo wuxuu ka dhigan yahay ninaan lahayn oo kale fa huwa bimansilati caadimiha waxba uguma filla waa ninaan lahayn oo kale summun bukmun cumyun fa hum laa yarjicuun wa minhum marka gaalada aan waxba maqalkoodii aan waxba ku faa'iidin aan ku intifaacin caqligoodiina aan waxba ku garan baa lagu shabbahay kuwo dhagala oon caqli lahayn oo waalan oo kale caqliga loo diidayaana caqligii khariisiga ahaayee qofku wax ku kala garanaya ee garaadkii lagu abuuray maahe waa caqlu tawfiiqii alle uu ku garanaye e uu ku rumaynayay kaasaa ka maqan laakiin dee ma waallo hadday waalan yihiin xilbo ma saaraadeen caqligii wax lagu kala garanayo way leeyihiin laakiin ilaahay markay ku rumayn waayeen ee caqlu tawfiiqii la seejiyey baa laga dhigay laa yacqiluun kuwa aan caqliba lahayn wa minhum waxaa ka mid a kuwa gaalada man mid duul baa ka mid a yanduru ku soo eegaya nebi allow ilayka adiga afa anta adigu tahdii miyaad hanoonin kartaa alcumya kuwa indhahala walow kaanuu haba ahaadeen laa yubsiruuna kuwa aan waxba arkayni kuwana jalaaleynku wuxuu odhanayaa shabbahahum bihim fii cadami alihtidaa waxaa lagu shabbahay wax indhala hanoon la'aantay hanooni waayeen darteed oo indhihii alla uu siiyey markay xaqii ku arki waayeen waxaa lagu shabahay gaaladii kuwa indhala oon indha qabinba waayo indhihii waxba umay tarin kol haddii allihii siiye ku garan waayeen innahaa laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur indhala-aanta rasmigiina waa ta qalbiga ta indhaha adduunyada haddaad beesho dee haddaad mu'min tahay ood ku sabirto ajar iyo abaal baabeed ka heli janno inaad ku gashaaba laga yaaba culimmada ugu waaweyn qaarkood ayaa indhahan adduunyada aan qabin haddana kibaaru culamaa'i lumma ah marka indhala-aanta dhibaatada badan tan inoo muuqata maahe waa ta qalbiga wa minhum waxaa ka mid a manduul baa ka mida yanduru ilayka ku soo eegaya nebi allow afa anta adigu tahdii miyaad hanuunin kartaa alcumya kuwa indhaha la walow kaanuu haba ahaadeen laa yubsiruuna kuwa aan waxba arkayni way ku soo eegayaan waxbana ma arkayaan macnaha xaqay ka indhalaayihiin weeyi ina allaaha alleh laa yadlimu nnaasa dadka ma dulmiyo oo shay ah waxbaba kuma dulmiyo wax yar iyo wax weyntoona walaakina annaasa ha yeeshee dadka ayaa anfusahum nafahooda yadlimuuna dulmiyaya wallaahu aclam